In ka badan labaatan sano dugsiga hoose dhexe ee ku yaala tuulada Meru ayaa waxa uu la daalaa-dhacayay in fasallada ardayda halkaasi ay wax ku bartaan ay ahaayeen kuwa aanan ku filnayn waxa ayna shacabka tuuladaasi sheegeen tan iyo labadii kun iyo lixdii in dhismo aanan laga hirgelinin halkaasi iyadoo xildhibaano tiro badanna ay soo mareen koonfurta ismaamulka Wajeer balse waxaa hadda loo dhagax dhigay laba fasal oo ay yeelanayaan ardayda fasalka toddobaad hadda ama loo yaqaano junior secondary-ga shacabka tuuladaasi ayaa aad ugu farxay fasallada uu xildhibaanka hadda u dhagax dhigay iyagoo sidoo kalena u mahad celiyey mudanaha koonfurta Wajeer
iskuulkan Mary Primary School kalaasyahan kuwan arkayso waa community garden waa kuwa iskuulka lagu bilaabay labadaas kalaas waxaa ka soo jeedaan USAID program waay kuwanna waa vision waay kuwanna county government ECD waay kanna waa world vision CDF laba galaas oo kuwaas oo 2006 2005 2006 mashruuc colo uu dhisaa meeshan laga dhisay haye c d f labada galaas ay meeshan ku leedahay mashmuuclo waktigiisa yaana loo dhisay iyo staff quotaskaas labada qolo iyo yar mashmuuc colo baa sigan noo dhisay intaasaa noogu dambaysay mary primary haddaan nahay nawdaati ilaahay uu ku keenay programka sanadka ugu horreysa waad ku dartay insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa inta dambana in aad noogu dari doonto iskuulkan waa arkaysaa fenskiisa ma qabo iskuulkan wuxuu ku jiraa all schools from from sarif biyamadow sabuuli waa mary yaa waqooyi dhilmayali iskuullada all school ku jiraa waa arkaya ee wuxuu ku jiraa iskuullada all schoolka wuxuu ku jiraa wajeer south constituency marka la iskuullada ugu weyn buu ku jiraa fence la'aan baan nahay waa arkaysaa fence wax badan oon ku sheegnay macallimiinta staffku watas ma qaban labadaas qoloo yar baan yaan isticmaalnaa oo macallimiinta isticmaalahayn marka insha allahu tacaala sidaad noogu bilowday waxaan rajaynaynaa insha allah inta dambe oo ku dhimanna inaad noo wadi doonto thank you very much aad baan kugu mahad celinaynaa waa sanadka ugu horreey oo sanadka u horreey badan aana soo towday ood noo imaatay aad baan kugu mahad celinaynaa iskuulkan waa iskuul weyn waad aragtaa lagagama warramaya junior secondary buu qabaa ilmihii way isdhex fadhiyaan xafiis ma qabo musqulo ma qabo marka dhaqaala darradaas aadkii aad ugu qabaa musqulo ma qabo meeshana dumar iyo ragba way joogaan dad waaweyn oo mukallaf baa jooga dadka ku-eeda hadda samaynaya aad adkayseen baa jooga saa darteed waxaa la rabaa inay arrimaheeda aad kala qaadda insha allahu tacaala tallaabada ugu hor hadda waa sheegtay wixii ku xigana saa u kala qaadi adiga adigun baa garan laakiin annaga codsiga ayaan jeedinaynaa sanitation problem aan haysta meesha musqulihii waa dhisan yihiin qaar laakiin biyo ma laha ceelka haddaa fiirisa waa sakaraad biyaa dadku gaarsiin lahay iskuulka biyo lama helayahay solar power bohola ku xigta mudane maxamed cadow ayaa dhanka kale ka hadlay baahida halkaasi uu kala kulmay isagoona sheegay inuu wax badan kala qaban doono shacabka tuuladaasi muddada uu xilka hayo
aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta idan kala qayb qaato xafladdan annagoo markii ugu horraysay hawl u nimid hawl shaqo waay soo maha shaqaana u nimid magaalada mary inaan idin soo gaarsiinno qoondadii idinka soo gaartay c d f ta wajeer south oo ah labada kalaas oo aan dhagax dhigayna maanta aan isdhegaysanno dhallinyaro waanad ku mahadsantihiin sida wanaagsaneed noo soo dhowayseen halkaasaan dhagax dhigaynaa insha allah waana laydin dhammaystirayaa muddo dhow waxaana loo isticmaalayaa junior secondary school si kalaasyada kale ay firaaqo ugu noqdaan ardayda intooda kale waa bilow waa bilow waa curashadii ugu horreysay ee mary u soo dhacda soo maha mary waa lafdhabar deegaanada wajeer south waa magaalooyinka ka midkaa kuwa ugu qadiimiga ah magaalooyinka aaggan
ugu dambayntiina shacabka tuulada meri ayaa uu kula dardaarmay in ay tacabka beeraha xoojiyaan oo ay wax beertaan sida ugu wanaagsan ee dhaqaale abuur loo samayn karayana waxaa weeyaan dhul baaxad aad u weyn leh oo ku wanaagsan dhulbeerashada iyo inaan dalaggiinna beerataan yaan idinka dheereen oo mataqaanaa ee dhowr tallaaba idiin jiro haddii la idinka helo inaad diyaar u tihiin inaad wax tabcataan annaga haddaan nahay mas-uuliyiintii wajeer south waxaan idinka ballanqaadaynaa inaan idiin keenno biyihii aada dalaggiinna ku waraabsan lahaydeen haddii ilaa yidhaahdo fiini waad ogtihiin ceel baan u qodnay ceel kalena wuu u maqan yahay sabuuli si ay lagta uga faa'iidaysato iyo dhulbeereedka wanaagsan bishan soo socota ceel waraabaa loo qodi doonaa meerina waxaan idinkugu bishaaraynayaa inuu ceel u maqan yahay dowladda dhexe uga imanaya oo aan loogu talagelin dadka ee loogu talagalay waraabka beeraha insha allahu tacaala cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ismaamulka wajeer